الحمد لله رب العالمين الصلاة والسلام على أشرف المرسلين سيدنا مولانا محمد النبي الأمي وعلى آله وصحبه أجمعين اللهم انفعنا وعلمنا ما ينفعنا وزدنا علما ولا تجعل فيما علمتنا وبالا علينا bal xadiidkii kacab ibnu maalik iyo haritaankiisii uu ka adhay qaswadii tabuka ayaan xaggiisii hore kuga jirnay waxaanan ku joogsanay bal asbaabihii keenay inuu hadho mid kaba mida isagoo sheegay oo yidhi waktigan la baxayay ee wakti marka la eego waktigii ay midhu soo go-ayeen ee dhirtuna ay mogoolaysay bay ahaydba markaa xaggaasuu u iishay ee waktigi dhinaca kalena wakti kulul oo meel dheer la tegayo wax kasta ama ay desi ilahayba saacat alcusra ayuu kaba cabiray ay adag yihiin qilo dahri qilo markaa hanseed iyo wax kaaduu balaburahaasi ay jiraanna waa arrin kale halkaasaan ku joogna wuxuu yihi markaa kacb bnu malik فتجهز رsuuل اللhi صلى الله عليه وسلم والمسلموuنa معه رasuulka ilaahay waa cadeeyo jihadii loo socday waa u sheegay si ay dadku u diyaar garoobaan si uu markii aynu liyتأhabu uhbata غaزwihim baa hadalkiisii hore inooguba sugnaa rasuulka ilaahay wixii uu dee u baahnaa ama gaadiid ah ama sahay ah waa diyaar garoobay o markaasoo جihaaskiisii جihaasna waxaan ruuxa musaafirka uga baahan yahay iyo muslimiintii macagu way diyaar garoobeen weeyaan oo wixii ay u baahnaayeen jaanibka bal wixii ay heli karayeen ayay qaateen ay diyaarsadeen wadafaqtu ana waxaan bilaaboon gudagalay aqdu inaan kala hayo oo waan kala hayay magaaladuu tegayay likay atajahaza macaha si aan u qababaasho amaan u diyaar garoobo iyaga macooda oo wixii aan u baahna waa tan laba raaxilo u haysta waa sahayd iyo waxyaalaha caynkaas ee kale iyo wixii silaax iyo wixii inuu diyaarsadoun baa u harsan laba raaxisna diyaar bay u ahaayeen idan dee bal markaa aan aniguna diyaar garoobo oon jihaaskaygii diyaarsado ayaan u baxaya faarjicu waan laamayey walxaal lam yaqdi ana gudan shaya adigu taswiif dee arrinkan loo qadaray waa jiray arrinkaa uu iishiya asbaabaha horena waa taa jirtay bal taswiifna waa jiray oo had iyo goor si bacd alculamaa ay kaba cabiri jireen ama bacda salaf ixdaruu sawfa macnaa ka digtoonaada sawfa waxaasaan hadhow la iman doonaa iyo waan samayn karaayo taasoo kale waxaad markaa ku mudan iyo waxaa imika qabsiya waktigaa ugu horeeya kuu suurto gashee laakiin haddaad tidhaha waxaan waan karaya hadhow waan samayn karaa ama waxaad u dhibdhigto ee waxyaalo badan bay ku dhexalsinaysaa waktigaagaya limo iyo waxyaalo badan ood weydo oo sawfaan waa juzgii kududa ibliiskaamida ka digtoonaada bacd alculamaa ay odhan jireen cibaarada haddaba in waayo hadalkiisa inooguga iman doontaaye wuu soo laamayey isagoo uu baxay haddana de marka meesha inta gu odhanayay waad waad kari kartaa waxaan dhaqsaad u diyaarsan kartaa kol hadday raaxladu diyaariyino isagoon haddana wixii soo diyaarsan buu soo hoyanayay faarjixu waan laamayey walxaal lam aqdi shay-an anoon waxaan dhamaystay oo aan gutay aan u jirin waana tan sawfadiy wa aqulu fii nafsi naftayda waxaan odhanayaa anigu is odhanayay oo dee markaan arko dadkiina way diyaar garoobayaan oo hawshii waa lagu jira isagiina hawshii qaybo waaba u diyaaro labadii raaxilo hadduu mid dee kaxaysaniyo labadii waa taa u diyaarka ah oo jaanibka ah xaggii kalena waxwaa haystaa uu waxii kale ku diyaarsado waa kii aynu soo marray inuu yihi rasuulka ilaahina uu ku odhan doonaa marka dambe waktigaa wakti aan kaba ladnaa kana xoog badnaa waktigaa imay soo marinba waktiga nugu badnaa nuguba xoog badnaa marka taasaa waxay keenaysay arrinkanoo waxaa naftay aan odhanayo nu is odhanayay haddii dee naftiisu ay canaan lahayd oo dadkii way kaa tegeen u odhan laha ana qaadirun calaa dalik anigu mid karayaan oo markan doonaba wixii waan diyaarsanayaa waayo dee xaggii marka la eego inuu hayn dee xoola hayay inuu raaxida u diyaarsanayd inu waxyaalihii kale markaa awoodba u lahay inu mulaqso waktigii uu isagoo caziima ay noqoto uu diyaarsan karo ana qaadiru calaa dalik idaa aradtu markan doono saasaan is odhanayo falam yazal ima suulinoo dalika arrinkaasi yatamaadaa bi inuu ila dheeraanayo xata stamara ilaa uu daa'imay binnaasi dadkii aljiddu kole xata shtada ljiduna lafdi bukhaari baa u ah macnaa uu dadkii dadaalkii ay ku dadaalayeen aad ay u dadaalayeen oo aljidda wa almuwaalaqatu fi shaye oo ah inay dee wax diyaarsadaan amba wix alla wixi ay ku ambabixi lahayeen nin kasta wixii uu karayey taas dee kuwii kari waayo waa kuwii rasuulka ilaahay uba yimi ciddii wuxuu helay sida ashcariyiintii oo kale walow markii hore yihi waxba idinma heli karo kuwa laabmayo markuu rasuulka ilah yihi wax alla waxaan hayaa ma jirto tawallow waaciinuhum tafiidu min addamci xasana anlaa yajiduu maa yunfiquun kuwa albakaa-in oo toddoba iyo ahaa la baxay bakaa-in haddana way tageen markii dambe bal adigu meela w meelihii de ay wax ka hadhadeen ba bal qolooyinkaasi dee saasaa arrintuba ahayd oo dadaalka adag baa lagu jiray oo waxaa daa'imay dadkii sugnaaday adkaaday dadaalkii ay ku dadaalayaan bal waxoodii inay dhamaystaan iyo si awaan babaxaan arrinkiiba muxuu noqday waxaa timiba dee saacaddii la baxayayo fa asbaxa waa waa bariistay rasuul llahi sala allahu calayhi wasalam qaadiyan xaariye midka lahaya wlmuslimuuna macayo dee muslimiintii isaga maciisa aydba oo arrintii adigu wixii la karayey la diyaarsay magaaladiiba waaba laga baxay walxal lam aqdi anigu anan gudan min jahaazi jiibta farxadeedu waa ta ii dabdisan haddii la kasriyana way banaantao labada wajba waa wax banaan jahaaz iyo jihaaz waana wixii dee ruuxan musaafirkii uba baahnaa ee dee ama wax ku diyaargaroobayo saadkii baa soo gelayo markuubkii baa soo gelayo wixii oo dhan be aanan gudan shay alla waxaan ka diyaarsaday aanu jirin dadkiina way baxeen uma qadowto haddana waan ka lahay iyadoo dee dadkiina ay amba baxeen oo magaaladii laga baxayba farajactu waan soo noqday haddana maalintii waa wakti dambe bal xalla maqdi shaya anigoon waxba dhamaysan oon gudan falam yazal ma suulin dalika arrinkaasi yatamaadaa bi inuu ila taagmo ila dheeraado xataa asracuu ilaa ay degdegeen dadkii oo watafaarada uu hormaray oo uu tegay algazi waa dadkii duulayay ba ay socdeen tafaarada ay taqadama algusaatu wasabaqu wafaato si oo sharaxba inoogu sugan dadkii gusaada aha way hormareen oo adigu way horeeyeen oo way tegeen weeyaano imaka alfard iyo alfarid waa almutaqadim oo furaadna ay kuba jamciyaan oo ulfidin waa la socday waaba la fogaado kasta riwaayaadka qaarkood ku yimi markii dambe saddex cisho ay sii socdeen ayaaba arrintu noqotay weli saddex cisho dee intaasay socdeena miyaad gaadhiba karayaayo uu iskagaba markaa dambena hagaag uu isaga degayay ee laakiin markaana weli iyadi way ku jirtay taswiifkanaha kuma jireen fahamamtu waxaan ku hamiyaa an artaxila inan dee aan raaxiladaydii fuulo oon guuro fa udrikahum aan gaadho oon ka daba tagoon gaadho taasaan ku hamiyey faya laytanii facaltu arrinkii bukaan dee qoomumoonaya ka shalaytoonaya allamaan sameeya arrinkaasoo maalintii aan ku hamiyayu leeya waa markii dambe maalintii aan ku hamiyayey inan dee waxaygiinta diyaarsada aan ka daba tagoon iyagii gaadho meel aan kuba gaadhaba xataa tabog baan ku gaadhe allamaan markii sameeya buu leeya saas siibu kaba waa de ta'asuf markaasuu yihi suma lam yuqadar dalika li laakiin inaan ka daba tago oon gaadho layma qadarin fadafiqtu arrinkii dee khalaas waaqaci wuxuu noqday inuu hadho uu joogo hamigii dee ahaa bal ma aad ka daba tegtidna uu ka hadhayba markaasoo waa la fogaaday fadafiqtu waxaan bilaabay buu leeyahan gudagalay waa tii afcaal shuruuc ahayde idaa kharajtu markaan baxo fi naas dadka dhexdooda ee magaaladii laga teg waxaa hadhay dad mutakhalifiin oo dee kuwa isagaba rasuulka ilaahay u cudur daaran doona ee dhaaran doona waa markaasee iyagoo been sheegaya way hadheen cabdillaahi ibn ubaye wixii uu la hadhayeyna muu tegin maalintaasi olow sanadaa dhiman doono iyaduna way hadheen niman kaleo caraab ahaayo iyaguna mutakhalifiina laakiin kuwaas magaaladaba may deganeyn iyaguna hadhay way jireen bal adigu de waxaa kaloo jirtay dad aan ama waxwaaye ay ku baxaan ama laxadlaa ama xanuunsanayo dadkii loo cudurdaaraya way jireen waxaa kaloo joogay magaalada cali bn abi aalib oo kaleo rasuulka ilaahi salawaat ullahi wasalaamu alay slam fadaail kusoo maray uu reebay oo dee markii uu kaba daba tegeyna u yihi ma dumarkii iyo carruurtii baad igu reebaysaa rasuulka ilahi ku yihi miyaad raalli ku noqon ahayn inaad dee noqoto bimanzilati haaruna min muusa iyadoo nebiga dambeeyey aanu jirin oo isagina dee isaga taa rasuulka ilaahay baa joojiyey si uu dadkii dee adigu halkan dee waxa wey magaaladii buu ku reebay iyo dadkiibuu reebay bal haddaba wuxuu leeyahay markaan baxo idaa kharajtu fi nnaasi ayaa bacda khuruuji rasuuli llaahi sala allahu alay wasalam baa waxaa noqday yaxzanunii waxa i murugo gelinayoon ka murugoonayay ani anigu laa araa maan arkahayn lii waa uswatan lii dayasho cid ay ugu sugan tahay waa cid aan idhaah hebelba waa kaa hadho dee waa lagula mid oo dee dad kalea jooga sababto waa maxay ciddan arkaya waa maxay magaaladiiba ku hadhay ilaa rajula ninun mooye maqmuusan caleyhi lagu dacniye fi nifaaq marka horeba nin nifaaq lagu sheegayey dee kaasi suwa iima noqonayo hebelba waa jawaamo odhanayo aw rajula nin miman cadara lahu dadkii ilaahay u cudurdaaray min adacafaa ama ha xanuunsanayo ama ha la xadlaado ama waxa weeyaan wax la-aanba adigu dadkaasun mooyaane dee kuwaasna isaga xooluu leeyahay raaxiladii buu haysta ma waa caafimaad qaba waliba ninkaa shaabka ah markaa wax iyagana kuwaasna ma odhan karo hebelba waa hadhay cid aan idhaaho waa kaasoo hebelba waa kula mid deacdiyana ma soo qaadin caleyh rasuulka ilaahay baa joojiyo o reebay oo isaga waa ninkaa jihaadka u diyaarkaa mujaahidkana ahaa laakiin waxa weya rasuulka ilaahay baa reebay dadkan iyagu macduurinta ana waa kuwii rasuulka ilaahay salawaat ullaahi wasalaamu aleyh isagoo tabuug joogay uu yihi madiine waxa jooga dad aydaan socon socod dariiqna aydaan marin ama waadi aynaa goynba inay macina yihiin mooya laftina ilaa sharikukum fi ljri kitaabka kuma sugan rasuulka ilaahayna muxuu yihi xabasahum lcudur haddii aan cudurdaarkaa jirin way idinla joogi lahaayeen way la socdaaneen laakiin dee awood bay waayeen ay kuma yimaadaan oo ajrigii way leeyihiin waa kuwa isagii laakiin kuwii kuma jiro haddaba cid aan silaa hebelba waa kaas oo aan naftaydi ku sawirsiiyo taas maan helahayn oo taasaa murugo kale igu ahayd buuri walam yadkurni ima xusuusano rasuul llahi sala allahu alayhi wasalam xataa balaga tabukan ilaa uu tabuk gaadhay kallay tabukan waa sia ii taala nusqooyinka muslim intooda badan baa dhacday bukhaarina barhkooda way dhacdeen laakiin barhkood xataa balaqa tabuuka ayuunbaa dhacday horena dee kitaabka tabuuk magacan waynu kusoo aragnay ee magacu waxa u badan in aan la tasriifin oo macna aan dee waa ismalansarifo weeye sababto waa ismi calama dee muanasna ahoo calamiye iyo ta'niis baa meeshii kuba kulmay laakiin markaan sidan oo kale loo sarfinayo halkii markan uu taaniisku waa bimacna albuqca markuu yahay macno kale oo haddii la idhaha mawdic oo kale oo lafti mudakera markaa labadii cillo mid unbaaba jirto taasna tasriifka ma mumnacdo markaa de waa iraadatu macna mawdic wey oo imaka laftigoo la tadkiiriyey buu noqonayaa tabuukan waa mawdicii la odhanayo tabuuk ilaa uu gaadhay faqaala rasuulka ilaahi baa wuxuu uhi waa dee la fogaaday waa dhowr iyo toban marxalo walxal wa jaalisun fi lqowmi qowmka dhexdoodii uu fadhiyo bitabuuka tabuku fadhi waa tas makaalika negshadoo dee malayasarifa ay timi waa tii asalka ahayd way tii badnayd waayo haddii si hore lagu socdo bitabukin bay ahaan layd in la jaro bacdani ay camal fasho ma facala kacb bnu malikin war kacb bnu malik muxuu sameeyey waa la fadhiyaa majlis tabuku wawaye kacb bnu malik muxuu falay qaala rajul nin baa yihi min bani salimata reer bani salima kamid ah ya rasuul allahi rasuulka ilaahay bani salimana waa reerkoodii waa kacb bnu malik reerkoodii iyo mucaad ibnu jabal iyo jaabir ibnu cabdillah iyo qolooyinkaa salaamiyiin waa reerkoodii wey waa reer ansaaro khasraja kale kitaabkana hore dee malaa marar waa soo sheegay dee habaana garan ee intanka hore balacaanka ee kaba soo baxday ee laftigan markaas salima marka la eego ismigan ee saxiixayni waa ku sugan yahay waa reerkan oo laantiisa waa la kasriya waayo dee in badan baan soo aragnay abu salama iyo salama iyo dad laantooda la fadxiyo waxaa kaloo saxiixa bukhaari ku sugan in camr bnu salima la yidhaaho oo imaamkii qowmkiisa ee yara suxbadiisa ay iskuba khilaafsan yihiin dee aimada qaarkoodna way sugaanba laakiin waktigii rasuulka ilaahi waa yaraa qowmkiisana isaga imaamkooda dee waa reer ka duruqsada reer bani jarmi la odhan jiray bal ninkaasi waa jiraan nin kaleo asxaabu sunanay wax ka wariyaan oo taabicigo cabdullaahi bnu salima la yidhaahona uu jiraa kollay dee horena waa waxaa jirtay ashribo dee waxaan meelihii igu dambeeyeen kollay hadalkana aan idhi ashribo markaan joognay nin baan soo maray cabdulkhaaliq ibnu salama la yidhaaho iyo ibnu salimo halkaa aan idhi way isku khilaafsan yihin aabihii ma salama mise waa salima wax kalena maahee shucba ninka wax ka warinaye laakiin labada nin ee shucbo kasii wariyo labaduba raggii dee itqaanka iyo dabdiga lahaaye ahaa dadkii daabidinta waa yaziid ibnu haarun iyo ismaaciil ibnu curaya ayaa midna salama yihi midna salimo yihi iskhilaafkaasaa jira markaa dee hadalkan sheegaya waxa weeyaan in aan dee eri markaa kutubta guud ahaan wax salimo la yidhaha intaas ay noogu jirta camr bnu salima oo bukhaari cabdillahi bnu salima asxaabu sunana kitaa xadiid qoladan aan ahayna bnu salima iyo ninkaa muslimo waalidkii ay iskuba khilaafsan yihiin taas baa jirtay bale waa laga yaaba de waxaanu leeyahay inay dee casharaad tahay oo laga yaabo ilaa waktigii waa taatiir alfiyada suyuude ilaa intii dee ama alfiyada suyuude daaracashadeedi iyo akrinteedi taa iyadaa dee reedkaase waa taylahayd oo kale laga yaaba muddo arbaciina caaman inay noqoto waxaa jirtay maalin dhaweyd casharka subaxdii waa maalin dhaweyd dhaweyd ayaa waxaa sanadkii ku sugnaa camr bnu salimo salimo oon ahayn camr bnu salimahaas fajacna way igu noqotay kal markii aan kitaabkaygu iyada camr bnu salama u ahaaba markaan kutubtii taraajimta u laabnin bay camr bnu salima yidhaaheen kol baa maqaatayba kitaabka tarjamadeed haystaa qalad ka dhacay inay tahy waayo dee arrinku wuxuu ahaa intaasu mooye inaan nin kala jirinba marka leega kutubta waana taatiir afiyasoodi baan leenahay aduu ninkii kollay wakti haygaba qaato kutubtii mutalifka mukhtalifka kutubtii taraajimta wixii barkood bukhaari bay kaba dhacday camr bnu salama salimahana wax ka wariyey ka inuu kala mid dhiga waana laba nin oo laba reer kale aho culimadu aanay ku waafaqin bukhaari marka arrinku wuxuu noqday wa sidii adigu waa muddo dheer odhan jiran ku celcelin jiray wax ka duwan baa yimo oo in cid kale laga helayo kutubtii oo iyaguna salimo ah oo ninkaa kalow ninkan ay isku magacayiin laakiin ay laba reer kale yihiin oo camr bnu salima laba yidhaaho marka waxaa jirtana kolley markii dambe nin saxaabiyo cabdullahi bnu salima la yidhaha lakiin uxud baa lagu dilo riwaayo ma laha oo isaga inuuba jirkiina waa ba uu jiraa ba cabdullahi bnu salima la yidhaha reer bani cajlaani laakiin bederna uu xaadiray uxudna waa lagu dilo dee wax xadiisa uu warinayo ayaa jira markaasi kutubteeda kolley arrinku imika waxaan leeyahay markay noqonto malaa suyuudi baa deeto waa cibaaradiisiiye cmr وcabdالlahi najla salima bاlkasri maca qabiilaة mukarama wa qabiiladahay wاlkhulfu fi waalidi cabdilkhaaliqi waa inta uu yihi camri wa cabdillaahi waa ilma salima iyo qabiiladan khilaafkuna waa waalidka cabdikhaaliq marka hadalkiisu mutalifka mukhtalifka markay dhigayaan laba qaybood bay ka dhigan qayb si guud ay u dabdiyaan oo ah kutubtao dhan baa la dabdinaya waxyaalihii asmaadii qaybna bukhaari iyo muslim iyo muwada bay ku khaas yeelaan ibnu salax oo kale iyo ciraaqi alfiyadiisa iyo mukhtasaraadkiisa sida kuwa nawowi iyo iyagu qeybta kale ay halkan sanimada kusoo dareen waa qeybta bukhaari iyo muslim iyo lagu dabdinayo muwada maliko ee markaa saddexda kuma wada sugnee camar iyo qabiiladun baa kuma sugan iyaga ishkaal ma jirin lakiin suyuudi baa helo de waana kaa kolley raadka weyna iguma laha waayo marka la eego si muddadan isagaa la tacaayushay iyo ama an akriye iyo inta bal ee kol kol laga yaaba yaan xafidsanaanin be kolley macnihiisa guud ahaan istixdaarka waayaanoo yar oo dee binigayga aad furayayahayn bal kitaabku suu intii iyadoon iibsan kari waayo muddo dheer ay u qaatay inaad urursado de berigaa kolley halkaa joogdo lacagtuna aad adkayd waxaa la siinayaba afar bir oo ethoobiyan iyo shinaha haddana muddo dheer bay u qaatay oo sheekhan wuxuu akriyaya bishii maalinta khamiista hal bir isii jiray kaasaad meel dhigi jiray siaa kitaabka wiisa oo halkaas ayaad meel dhigi jiray shaah kama cabo waxba kama cabo hal bir khamiistii igula heshiiyey ta riyaadkanu akriyaya oo afreeta markaasaa marka ii gaadhay de waa muddo dabadeed ayaa kitaabkii waa dee kolley markii dambe adigu sheekh baa anu akriyaya misaan nuskadii markii dambe iyo sagaashankii sii bal marka waxaa leeyahay imika deeta igu soo kordha waxa weeyaan inaan arrintaa hore kolley kaba laamaya laakiin waxaan leenahay markay usuushan lixdaa tahay waa sax sayuudi baa dee markaa ahayd inuu xaggan kala geeyo ama uu usuusha lixdaa un kuba dabdiya wax caamu kaba dhigay oo kolley waa anuga kitaabkaan leeyahay se bal waxaan leenahay markay saliima noqoto haddaan kutubtan lixdaa eegno kutubta lixdaa sax camr bnu salima iyo cabdullaahi bnu salima iyo qabiiladan iyo ninka cabdulkhaaliq aabihi oo la isku khilaafsan yaa jiraya waa sax markaa taas laakiin haddii aan dhaafno waayo adab lmufrad oo waa kitaabka bukhaari ayaa camr bnu salimo kale kuba sugan yahay saxaabadii ayaa cabdullahi bnu salimo kale kuba sugan yahay oo marka waxa weya markaan usuushii baan ku koobayna markaan usuushaa lixdaa eegno intaasaa jirtaan leenahay waayo kale ishkaalkaas iyaga ma lahaa alfiyada ciraaqi iyo ibnu sarax oo kale iyo ma lahayn balaxlana usuushi dhexdee waa sax ee laakiin in la tacmiimiyo kutubta o dhan laga wada dhigo waa arrinka dee kolley carabkaygana kuma badnaa arrinkana uu yahay suyuudi si usoo dhigtay alfiyada uusoo dhigtay oo qeybta hore ile cumuumka inuu geeyey weeye laakiin dee kolley waana arrinna xataa kol lagu qaatay kitaabkii tarjamada inuu kitaabkiiba qaldan yahay oo ay tahay qalad laakiin markii dambe waxay noqotay dee tacmiimkaas weyn inuu xaggaasna iga yimaadeen bal waana kitaabkaas subaxdii faa'iido weyn oo dee haddaan isaga aqriyayn aanan ogaadeenba oo magac igu soo baxay waliba se wax dhaweyn bay toddobaadkan toddobaadkii horo eblaxlene waa taasune haddaba nin reerkaasaa yidhi xabasahu waxaa xabaasay burdaahu labadiisii in maro imika burdah dee waa adigu waa goyisii labadii goyisii sare iyo goyisii hoose ama labadii xataa qamiis iyo go-ba haba noqdeena waa wixii uu xidhnaaye xagga hoose iyo xagga sare u kuba xidhnaa iyo wanadaru eegid fii cadfayhi adugu aminku kolley waxba wateen waa la didi doonaa waa lagu radin doonaaye dhinacyadiisa udayo wuxuu leeyahy a xaragadiisii meelaha xaragoonaya weeye iska shuurinaya meelahaas ama xaragoonaye ayuun baaba dib dhigtoo reebtay buu rasuulki ilaahay ku yihi maanaa naftiisa xusnigiisu iyo naftiisao cajabgelisa iyo xaragada iyo hareerihiisa udaayey ayaa reebtay oo jihaadkan iyo kaba reebtay faqaala lahu mucaad ibnu jabal isna waa reerkoodune mucaad ibnu jabal baa wuxuu yihi bisa maa qultaniyo waxaa tidhi waxaa xumaaday waxaa tidhi ninkii buu radiyaya wallahi waan ku dhaartay ya rasuul allahi maa calimnaa calayhi ilaa khayran wax khayra uun mooye ninkaa wax kale kuma ogin ila xadiidka faa-idiisu aad bay u badan tahay bal imaam dawina xagga dambe kuma ururiya xaafid iyo dhammaan halkaa dambena kumaudaya bal halkan waxa kaba mid ah dee waa umuurtan waa arrin hore oo soo marayna in dee ruuxii muslimkaa xantiisii la celiyo dee ruux muslima haddii la xamanayo ruuxu uu dee radiyo manciyuu kaba horjoogsado kuma radiyo ciddii xamanaysa kol haddaan ruuxu waxaas dee mid u hela su sheekhu kaba cabariya laysa mutahatikin fi lbaadil ahayn waana xuquuqdii islaam la iskuba lahaa iyo muhimaadkii adaabta bal dee in shayga macsiyada ruuxu hadduu dee kaba aamuso waa nooc mushaarako iyo iqraar oo kii dhegaysanayay iyo kii xamanaya sa xadiid kuba yimi ajrigii may dembigii mid bay kuba yihiin laakiin hadduu radiyo asa haddaan radi karahayna ee majlisuuskagaba kaco taas bay arrin ku yahay waana sanimaka mucaadiyeelayo bisa maa qulta wallahi ya rasuul allahi maa calimna calayhi illaa khayra fasakata rasuul llahi sala allahu alayh wasalam rasuulka ilaahay u aamusay fa baynamaa waqti huwa isaga calaa dalika arrinkaa uu ku sugan yahay oo rasuulka ilahi waa majliskii baa la fadhiyaa waana aamusay markii dee saa mucaadiyan ay uga jawaabeen ay yidhaaheen ayuu ra-a arkay rasuulka ilaahay rajula nin mubayidan dhar cadcad xidhan mubayidan macnaa waa laarisan siyaaban bida dhar cadcad xidhan ayuu arkay mubayid oo ya-dana la kasriyo isma faacil weeye mubayid iyo musawidiya ama almubayida iyo almusawida sa almusawida de wala qolooyinkii cabaasiinta baa calaamada lahaa ciidamadoodii hore iyadoo de waa calaamadoodii asartoodii deetay musawide odhan jireen ama ciidamadii musawidade bal haddaba waxa weeye mubayidan dhar oo yazulu bihi ula dhaqdhaqaaqayo la suulayo asaraadu dhalanteedku ama dhandalajaaluus oo waxa marka dhulku kulul yahay meelaha baraaridaa lagu arkay biyaaba la moodo dhalanteedkii ama dhandalagaalihii la suulaya macnaa kolla waa muuqdaa cadaankiisii kolla waa qarsoomaya isaga dhexdiisii buu saa u dhaqdhaqaaqay meel fog buu kaba muuqdo ayuu arkay faqaala waa ninkuna uu soo socdaa waa nin xaggii madiine kaba yimid faqaala rasuul llahi sala allahu alayh wasalam rasuulka ilaahay baa wuxuu yihi ku noqo abaakhaysamato abaakhaysama noqo ilaahu ka dhig abaakhaysama ayuu yihi macnaa noqo abuukhaysama taas weeyaan oo macnaa allahuma ajcalhu abaakhaysama abakhaysamana waa saxaabi ansaar ah shaqaalka waxa sharaxa igu sugan cabdullahi ibnu khaysama waa la yihi malik ibnu qaysna waa la yihi bal magac kaleo dee uu isaga xaafid horreysiyo sacd ibnu khaysama waa la yidhi bal horta khaysama aabihiina magaciisii weeye isagana kunyadiisii weeye sheekuna halkan wuxuu ama sharaxa igu sugan xufaadda qaarkood yaanu magacaab inba u kaba soo naqlinaya asxaabta rasuulka sal ridwaan llahi tacaala calayhim wasala allahu calayhi wasalam inaanu ku jirin ruux abaakhaysama la yidhaaho ninkan iyo nin kaloo cabdiraxmaan ibnu abi sabro la yidhah ma waxa bukhaysamo la yidhah asxaabta rasuulka ilaahay labadaas baa kaba mid ah haddaba abukhaysamo noqon wy fa idaa huwa abukhaysamaة alansaariy rasuulka ilaahay si uu yidhahaa ee uu doonaya inuu noqdo baabuu noqdo ninkii markuu soo gaadhay ninku waaba abukhaysamaة alansaariy وهو الذي يتصدق وانا نكي صدق يسيل ساعي التمر ساعي تمر هاي حين لمزه منافقون منافقون تمركي عيبيين اي الهين با الهين حكالي غيالك ساعي فاما غنب كبيها أبو خيثم يسلنا وددكي هريب أها laakiin markii dambe ayuu isagu dee iyadoo intaas ayaaba dhan uu kaba dambeeyey ayuu arrintii dee rasuulka ilaahiy kaba dabamiye waxay soo naqliyaan inuu maalin maalma kaba mida beertiisii galay oo bistaankiisii waana midhaha iyo rudabkii bislaaday weeye oo waktigaa xataa dadka iyo dumarkii caruurkii dee beerahay toogi jireen bay la geen jiray waayo rudabkii baa bislaaday iyadoo carish meesha u yaalayna haweenaydiisa ay biyo ku rushaysay dee ay sharaabkiiyo wixiina uga dhigtay ay joogtada markuu halkii soo gaadhay ayuu xusuustay rasuulka ilaahi salawaat ullaahi wasalaamu calayh arrinkiisi yahay sida uu yahay iyo isaga xaaladan maxaa ay soo naqliyeen inuu yidhi waa waxa weeye rasuul اllahi salى اllahu alayhi wasalama fi الsamuumi wاlxaruur wa ana fi dili wاnaciim ban ma hada biinsaafin rasuulkii ilaahay samuumku waa hanfiga maalintii xaruurna waa dabaysha kulula habeenkii waa de nawaa xagaa kulul oo saxarahaase hanfi buu dhexdii kuba sugan yahay anahaadhkan iyo raaxadan baan ku sugnay arrinkaasi daw maaha ma hada biinsaafi mau gelin aqalkiye raaxiladiisii ama daadixii laguma dhaaminaya beerta intuu soo qabsado waxoogaa timirana soo qaatay ayuu ka daba yimi o de waa kaa khaybar m tabuk markay yimaadeen ayuu soo gaadhay taasba weeye saasuu ahaa ninkani xaggan tasaduqa saacu tamrina dee markii sadaqada laba amray ayaa waxa weeye ay sadaqaysteen ninba wixii karayay ninkii xoolo badan keenay karayay waa keenay markood markay waxwaayaan intay suuqa tagaan ay soo xamaashaan bay waxa ay xamaasheen bay ay sadaqadii uga bixiyaan isaguna saac buu laba yimi oo markaasaa munaafiqiintii dee waa dadkaa nifaaqa un uba joogay ee kii xoolaha badan yidhina waxay yidhaaheen la yimina haadaa muraa'in bay yidhaaheen kii isagiina intan laba yimin waxa yidhaha in allaha laay laganiyun can saaci hada ilahay muxuu ka dhigaya kan saaciisa hani buu kaba yahy kii xoolaha badanna waa isusus buu waxa u bixinaya yahay amanantii aayadee suuratu matalan waxa weeyaan tawbad ay kuba soo degtay oo markaas macnahana ilaahay kuba sheegay de iyaduna in jaza iyo ciqaab iyo sukriya ay laba kulmayaan rabbi subxaana watacaala qur-aanka kuba sheegay kuwastaale haddaba ninkaasu aha faqaal kacbi bin malikin arrinku socay muddaa la joogay rasuulka ilaahay soo noqoy kallay rajab buu tegey ramadaan baana soo noqodka muddo dheer bay qaatay o laba bilood dee intii dariiqa lasii socday intii lasoo socdaa muddaa muddana uu joogay dhibna lagala kulmino ninkii dee gaalada ahaayee isa soo urursadee lahaaba carab iyo reer rugba la haddana ilaahay cabsi buu ku dhido may iman faqaala kacb bnu malikin ba wuxuu uhi falamaa balaganii markuu soo gaadhay ana rasuula allahi sala allahu alayh wasalam rasuulka ilaahay qad tawajaha inuu soo jihaystay qaafilan xaalu yahay mid soo laamaya min tabuka tabukaba soo laamaya xadaranii waxaa igu soo xaadiray basii murugadaydii waa ashaddu lxusni hami baa bukhaariyana dhacdee waa murugadaydii macnaa waa taas fadafirtu waxaan bilaaboon gudagalay atadakaru inaan xusuusanayo alkadiba beenta oo macnaa ujeedadu waa waxyaalaha rasuulka ilaahay ugu cudur daaranayo waaqulu aan leeyahay oon is odhanayo bima maxaan akhruju kaga baxaya nasakadii rasuulka ilaahay cadhadiisii qada berri maxaan kaga baxaya waayo nafiir caamaa jiray maanta dadkii oo dhan baxa laba yidhi xataa hadduu jihaadku fardu kifaaya haddee imaamkii ama markii uu nafiir caami jiro farduceyn buu isu rogayo ciddii karaysay haddaba maxaan berri marka uu yimaado rasuulka ilaahay cadhadiisa kaga baxayaan kaga badbaadaya taasaan is odhanaya waastaciinu waan kaalmaysanayo calaa dalika arrinkaa bal waxaan ku cudur daaranayo rasuulka ilaahay aan ku cudur daaranayo si igaba raalli noqdo oo cadhadiisa aan uga badbaado waan arrinkaa waxaan dee bal waxaa waxaan u kaalmaysanaya kula dii ra'yin mahli waxaa dhici karta macduuriintii inay yihiin dee kuwa ra'yiga laha ama dee adigu dadkaas ehelkeyga kaba mideen sinaya ra'yi aan ku tuhmayo na bal waan kaashanaya falama qiila lii markii laygu yidhi ina rasuul اllahi salى اllahu alayh wasalam rasuulka ilaahay qad adalla waa ahaaday qaadiman mid imanayo oo dee waaba khalaas madiina la soo gelaya oo waa soo gelaya oo qad adalla macnaha qaadiman adalla wuxuu leeyahy ay aqbala wadana quduumuhu weye waa soo qaabilay oo imaatinkiisii baa dhawaaday kaanahu alqa calaya dilahu wazaaxa ayuu m alqa calaya dilahu zaaxnatan ayuu zaaxa igaba tegay cani xaggayga albaadilo wixii aan isgeystay ee aan ahaa dee nin fasaaxadana uu ahaa nin shaacirana uu ahaa kollay fasaaxada uu lahaa iyo taas baa waxay keenaysayba dee hadduu waxyaala ku cudur daartu isu geysto waxaa dhici karta fasaaxada daahirkiisii kaba dhiga inuu wax toosan yahay oo lagaba aqbalo taas baaba u suurta gelaysay laakiin markaa maxaa iga tegay buu hi baatilkii iyo inaan been sheego oo ah inaan rasuulka ilaahay wax beena ugu cudur daarto jaanibkaas aya fikirkii aan taa kuma fikirayay ayaa iga suuray xataa carafta ilaan gartay ani anigu lan anjuwa inaanan badbaadahayn minhu rasuulka ilaahay aan kaga badbaadahayn bishayin shay abadan weligayba oo waa shay ujeedadu keliba weeye iyo been aan sheegay inaanan rasuulka ilaahay kaga badbaadahayn oo ujeeddadu haddii markaaba inta been sheego adee beentaas run aan kaba dhigay ee daahir ahaana dadkii maqla ay aqbalayaan ay rumaysanayaan oo rasuulka ilaahay markaa hore igaba rumayso waxyigiibaa imanaya waxyigiibaa iman inaan been sheegaya ayaa markaa caddaanaysa haddaba markaa inaanan kaga badbaadayn rasuulka ilaahay wax been oo sheego ayaa ii caddaatay oo aan gartay faajmactu waxaan goostay sidqahu inaan rasuulka ilaahay run u sheego ajmaca waa kalay ajmaca oo imaka sidqahu waa kan mafcuul bey toosuba qaasay oo ajmaca amrahu faajmicu amrakum qur-aankaba way dhacday kolkalana calaa baa laga dambaysiyayo ajmaca calaa amriye macnaa waa cazama weeye waa goosasho iyo wixii loo qasto oo ajmaca ururin iyo iswaafaqiya maaha de waxa weeya ajmaca calayhi ama ajmaa wixii buu goostay weeye waa waxaan u qastay weeyaan oo arrinkii inaan dee rasuulka ilaahay run unaan u sheego wax kasta ah kaba yimaadeen waxaan u rajaynayaa dee caaqibo marka dambe un inuu badbaado wasabaxa rasuul llahi sala allahu alayh wasalam rasuulka ilaahayna waa waa bariistay qaadiman xaaliyo dee caadadiis waxay xadiidka duruqdiisa iyo riwaayaadkiisay ku timi inuu barqa soo geli jiray dee horena waa tii aynuu soo marray inuu diiday dadka kaba nahiyey ruuxii maqnaaya ehelkiisa muddo kaba maqnaa inuu guurogal uguma yimaado madiine korkeeduu hooyan jiro subax iyadoo warkiina la wada gaadhay oo raggii dumarkiina ay maqleen raggoodii dee maqnaa inay imanayaan oo ti ay isdiyaariyeenba ayay waxa weeyaan ay iman jireen guryo iman jireen haddaba rasuulka ilaahay baa waa barisay isagoo soo gelaya qaadiman xaaliya wa kaana waxaa rasuulka ilaahay salawaat ullaahi wasalaamu calayh ida qadima min safarin safar marka uu ka yimaado bada-a bilmasjidi masaajidka ayuu ku bilaabi jiray farakaca fiihi ragcatayni laba ragcadood buu ku tukan jiray uma jalasa linaasi dadkan dee soo booqanaya rasuulkii ilaahay ee salaam ahaan iyo ugu imanaya ayuu horta muddo u fadhiyi jiray masaajidka masaajidka u fadhiisan jiray kolkalina waa de waxyaalaha xadiidka inooguma sugan ee uu inoo faa'iideynaya halkan xadiidku oo ah bal ruuxu markuu safar kaba yimaado ee calaqal haddii masjidkii dee xayigiisoo uga dhowuu jiro bal dee hadday umuuraha suurtagalka ah hadday suurtagal tahay inuu dee tago u laba ragcado waa dee ilaahay uguma shukriyayo soo celin nabadgelyadaa uu kuba keenayo taasba waa kollay fawaaida ama waxyaalaha xadiidka ay kuga sugane laakiin oo xagga dambada aad buu uga ururinayaa inka badanna kollay xafnu xajariyana way sheegaanbe xadiidka wuxuu qurdubi oo wuxuu yidhaahaa wuxuu rasuulka ilaahay arrinkan u yeeli jirayba siduu horta ugu bilaabo bitacdiimi beyt illahi dee aqalka iyo guriguna waa isa saarmaayeen intaanu aqalkiisa gelin waa mid iyo si uu u qumo ilaahay nicmadan uu kuba nicmeeyey ah inuu soo badbaadiyey oo nabadgelyo uu kuba keenay taas shukrinteedii oo way gees kalena dadka u imanaya hadduu dee dadkii markay maqlaan way imanayaan markiiba aqalkii gala aqalki mana qaadayo dee waanay kaba xishoonayaan waxaa dhici karta inaanay uguba iman dadkan soo salaamaya soo mariidinayana bal calal aqal in u fadhiista muddo bal taas oo kale ee dadkiina tan waana tashriic bay inoo tahay oo bal arrinkan oo waxyaalaha xadiidka inooguma sugan ee fawaaida badan uu leeyahay falama facala dalika markuu sii sameeyo labada ragcadoodta ku tukaday fadhiistay dee markiiba dadkiina waa la maqlayo waa diyaar baa layo waa la imanaya wixii joogay ayay jaa-ahu u yimaadeen rasuulka ilaahi almukhallafuuna kuwii la reebay waa kuwii dagaalkan lagaba reebay ama duulimaadkan ayaa uga yimi waanay badnaayeen wuu inoo sheegi doonaa tirada dee waana dad markaa kollay cudurdaar la-aan u haray ahayd maaha dadkii macduurinta ahaye iyagu ilaahay u cudurdaaray sida uu markaa horeba inoo sheego kuwaasi ictidaar uma baahna waa kuwii cudurdaar la-aanta u haray fadafiquu waxay bilaabeen yactadiruuna ilayhi inay ilaahay rasuulka ilaahay ay u cudur daaranayaan oo dee midba waxbuu ku sheeganayay uu leeyahay waxaasaan u haday oo de waa arrintaasoo aan ikhtiyaarkayga ahayn wayaxlifuuna lahu welibana de waa dad munaafiqiin ay ahaayeene ay uba dhaaranayaan ay ku dhaaranayaan waa been bay sheegayaan haddana way dhaaranayaan oo beenna way dhaarna way raacinayaan wa kaanuu waxay ahayn bidcata wa amaaniina rajulan dhowr iyo siddeetan nin bay ahaayeen faqabila minhum rasuul llahi sala allahu alayh wasalam rasuulki ilaahay wixii ay ku cudur daarteen waa daahiraan rasuulka ilahay inay been sheegayaan kamay qarsooneyn ee de waxaan ay afka kaba sheegeen buu daahir ahaan kaba aqbalay daahirkooda asuu kula tacaamulayo waa ka aqbalay calaaniyatan walow inoo soo socoto dee aayaadkaba iyaga soo degay yaa kuba tacalluqsanaa shanigooda sayaxlifuuna billahi lakum ida nqalabtum bal sii too tanfiis keenaysa ama taasoo kale waxaa daahirka aayaadku iyo intaan imanba rasuulka ilaahay aayaadku inay kuba soo degeen oo qoomkan gaar ahaan maha iyada kacbi iyo kuwan wixii runta sheegay kuwana beenta sheegaya ilaahayna yihi bal maalan dee waxay idinku dhaaranayaan litucrudu canhum faacrudu canhum iskaga jeesta marka waa nooc icraad bay ahayd nooc ka jeedsi bay ahayd calaniyatahum wabaayacahum waa la mubaayacooday oo istakfara lahum ilahna dembi dhaaf uu weydiiyey wakala wuxuu ku daayey u wakiishay saraairahum wixii ay qarsanayeene u hooseeyey de waana kadibkan iyo arrintani ila llahi ilaahay de waana ta aayaadku inoo dambeeyaanba arrinku taasoo xataa ji'tu ilaan imi anugu isagii baa soo gaadhay falamaa sa'allamtu markaan salaamay rasuulkii ilaahay ayuu tabasama ilka caddeeyey muusooday tabasuma almuqdabi ruux laga cadhaysiye oo ruux cadhaysan busoorka maaha tabasum ruux dee faraxsan oo ruuxan soo dhaweynayo ku faraxsan ee waa ruux cadhaysan ilka caddaynti iyo ayunbuu rasuulka ilaahay ilka caddeeyey tabasuma almuqdabi uma qaala wuxuu uhi tacaala kaalay faji'tu waan imi amshi xaalaan soconayo xataa jalastu bayna yadayhi ilaan hortiisii fadhiistay faqaala lii wuxuu igu yihi maa khallafaka maxaa ku reebay rasuulka ilaahayna shanigiisa waa ka warhayay iyo inuu diyaar ahaa markii hore intaan dagaalka loo bixin alam takun miyaanad ahayn qad imtacta dahraka nin gaadiidkiisii dahrigaaga oo dhabarkaaga gaadiidkiisii iibsaday miyaanad dahrigaaga mid iibsaday ahayn oo raaxiladaadaba aanad iibsan oo diyaarsan anaka aynu soo maray inu laba raaxilaba isu geeya qaala wuxu uhi qultu waxaan ihi ya rasuula allahi inii anugu wallahi waan ku dhaartee low jalastu haddaan fadhiisto cinda dhayrik dee kollay iyadoo ruuxa cidig dhaare odhan inuu dhaarto oo kelida rasuulka ilaahayna salawaat ullaahi wasalaamu caleyh meelo waati aynu horaba usoo maray ay kaba dhacday waa kana xadiidka iyada way nooguba sugantahay taasoo kale allahuma culimada waxay kala soo reebaan dee haddii majlis dacwo la joogo ay qaadi hortii tahay iyada taa isagoo dhaariye u mooye dhaar lala degdegaa taasi meeshii ma taalo dee lagaba aqbalayana ruuxi dhaartaasan dhaar soconaysa maaha laakiin marka kale baltaakiid iyo taa rasuulka ilaahayba dee meelo kala duwan waa keebaa dhaartay tana waa kan isagii buu dhaaranaya inii wallahi low jalastu haddaan fadhiisto cinda kayrika adiga kayrka agtooda min ahli dunya dadkan adduunyada ah oo dadka kalea ba ra-aytu waxaan arki lahaa weeye oo waxa dee waa si isaga u muuqatay anii anigu saakhruju inaan kaba baxayo min sakadii cadhanaysa bicudrin cudurdaar aan sheegtay oo macnaa ruux kaloo adiga ahayn ee isaga rasuulka ilaahay dadkii lamid ma aha bashar ahaan ha ahaadee waxyibaa uba imanaya oo wixii dee jira xaqiiqada ahayd uga sheegaya waa dadkaa kale iyagan de adiga kula midka ahayn cudurdaar maa waaye aan ugu cudurdaarto kollay waxay ii muuqato dee ay yaqiin agtayd ah wax kastaba adiga haygaba dhaceene waxaan ku cudurdaarto maa waaye inaan kaga baxa cadhadiisaba waaba kana laqad ucditu waa laysiiyey jadalan fasaaxo e waa taa aynu ina min albayaani la sixranta aynuba soo maray bayaanka fasaaxada waxaa kala mida sixr waxbedesho oo kaleo dee waa taasoo waa tan imaka waan aragnay dee wasaa'il aliqlaam iyo jaraaidka waaweyn iyo kolkolka iyo caamka inay bedelaanba de waxa dee kolba gees ay ukaxaynayaan oo gees ay ujeedinayaan waa bayaankii la sixran haddaba jadal iyo fasaaxa lay siiyey anugu anugu wixii aan sheegayayba dee surad xaq aan uguma yeelayo laygaba aqbali lahaa walakinii laakin wallahi baan ku dhaartay laqad calimtu waxaan ogahay wey lain xadatuka haddaan kuu waramo alyoma maanta xadiida kadibun xadiid beena aan kuu sheego watarda bihi cani ad igaga raali noqonayso de waa nimankaa horba intay been sheegeen wakaa rasuulka ilaahay daahirkoodii kaba aqbalay layushikana inuu ilaahay u dhow yahay ama u degdegaya allahu ilaahay an yusqidaka inuu ku cadhangeliyo calaya korkayga waxay kuu yimaado inaan been sheegay ay ku cadaato markaa dhow cadhaa ay halkaa kaagaba bilaabato waxaa dhaqsado u dhici ama uba degdegiba in intay ilaahay ku caddeeyo xaqiiqadii uu markaas kaa dhigo mid ii cadhaysan buu ku cadhogeliyo aniga korkay walain xadatuka waxaa kaloo dee ogahay buu leeya on yaqiinsaday haddaan kugu warramo maanta xadiidaas dan xadiid run ah oo tajidu aada cadhoonaysa calaya fi markaa runtii kuu sheegaan waad kaba cadhoonaysa imaka inii anigu la arju fiihi waxaan rajaynayaa xadiidkaa runtaan sheegay cuqbalahi waa caaqibo fiican marka dambe dee inuu ilaahay subxaana watacaala oo adna ku raali geliyo arrinkiina igaba dhaafo runta igaba dhaafo caqibo fiican iyo cidho fiican baan taa rajaynaya taasi waa hordhaci waa kan wallahi waan ku dhaartay ma kana lii cudurun wax cudurdaara baan lahayn aa dhaartay wax cudurdaara baan lahayn weliba wuxuu uhi wallahi baan ku dhaartay ma kuntu maan ahayn qad waa waktiga wixii ka horreeya o dhan waa darf elistiqraaq ama nafy ma badar aqwa mid xoog badan oo walaa isara kana hodansan mina aniga xagga xiina takhallafta caanka markan ka hadhay oo markii aan kaa hadhay wakti aan ka labnahay xagga adduunyo aan ka xoog badnayna maba jirin taas buu hi qaala rasuulu llahi sala allahu alayh wasalam rasuulka ilaahi baa wuxuu yihi ama haadakani faqad sadaqtak rasuulka ilahi nimankiiba kamay qarsoonayn beentoodii kuwaa horeba kamay qarsoonayn laakin dee waa kuwa ilaahay baa yihi ka jeesta ribsi weeye canaani waxba ma anfacaysa iyaga nin dee marka horeba qalbigiisuba nijaas yahay wax canaan oo la canaa kan way dahiraysaa citaabku waxbuu u taraya kaa maxaubaba tari kama jeestaa la ihi soo marka rasuulka ilaahay iyagaba waa kaa iskagaba dee ka aamusay ama isagii muxuu yihi ama hada faqad sadaq run buu sheegay lama mubaayaco istikfaar ilaahay umaamada bilaaf uma weydiine wuxuu yihi faqum kac xataa yaqdiya allahu fika ilaa ilaahay arrintaada geesu ridayo uu wax ku xukminayo macnaha ujeedadu waa wax weyn oy laba yimaadeen waxaanu soo maray habeen dhaweyd aan soo haynay xaatib ibn abi baltaca isagoo dee wax weyn laba yimi waa jaajoosnimo rasuulka ilaahi salawaat ullahi wasalaamu calayh haddana markuu cudurdaartay cudurdaar rasuulka ilaahay kaba aqbalay oo ku cudurdaartay waa kaa rasuulka ilaahay cumarkii cumar oo yihi aandilo rasuulka ilaah ninkan muxuu kuma yidhiba waa dee kollay fadaail malaalka ama beder iyo dee habeen dhaweyd maahino xoogaa bay kaba dambeysay kitaab kale iga cusbaa ka subaxda uqaatay laakin kan xoogaa aya waan soo maray inuu ku yihi beder buu xaadiray ilaahayna wuxuu dee daalacday ahla bederin oo yihi qad kafartu lakum qoloyna way inoo dambeeyaan ahla badrin oo la mudo iyaga kuwan sababto isaga cudurdaar buu sheegtay laaba qol adigu cudurdaar waa u garaabay buu sheegtay kuwan isaga wax cudurdaara dee meeshii may jirin walo isagu ahla badri mahay waa labada nin inoo dambeeya ahla badrin ahaa ee dee masiirkiisana laba kulmay ah ilaa ilaahay xukminaya fiiga faqumtu waan kacay wasaara waxa kacay markuu kacay majliskii waa noqonaya gurigiisii iskaga noqonaya wasaara waxa kacay rijaalun rag min bani salimata waa raggii dee tolkii ahaa ee meesha fadhiyey ayaa iyaguna masjidkii kasoo kacay oo fatabacuna way iga daba yimaadeen way raaceen faqaalil waxay igu yidhahdeen le wallahi waanu ku dhaaranay maa calimnaaka kuma ogin adnabta inaad dambaabtay demban qabla hadaa dembi kan ka horreeyey waa dee ninkaase caqabiga ah ee caqaba joogay ee dagaaladii keliya mashaahidii bederyaanu joogina joogay ee carabkiisa ku jihaadayay ee islaamkiisa iyo hubkiisana kuba jihaadayo adigu a dembi aan kan ka horreeyo ood gashay anagu ma garanayno faqad cajasa waxaad ka caajisay si anlaa takuna inaad noqon ictidaarta mid u cudurdaartay ilaa rasuulillaahi sala allahu calayh wasalam bima اctadara bihi ilayhi mukalafuuna kuwaa la reebay ee qaswada lagaba reebay waxay ku cudurdaarteen oo wax laba mida oo macnaha waxay leeyihin arrintii de adiga maanta waxaad ka caajisay laqad cajazta inaad cudurdaarato rasuulka ilaahay saa nimankaad ballaantana zaa'idan kama dhigaynayo inaad noqoto mid cudurdaartay oo ugu cudurdaartay rasuulkii ilaahay salawaat ullahi wasalaamu caleyh kuwa mukhalafiinta ahaa ee hadhay waxay ku cudurdaarteen oo kale waa been aad sheegtay weeye maanta waayo maxay leeyihin faqad kaana waxa ahaa kaafiyaka mid kugu filan dembaka dembigaaga oo kalay waa dembakana nascu lkhafid bay ku nasbisan tahay kaafiyakana waa khabarkii kaano inoo soo taqadumay marka asalku muxuu noqonaya faqad kaana kaafiyaka min dembika wey dembigaaga waxaa kaaga fila istikfaaru rasuulillahi sala allahu alay slam dabana eeg hadhidii aad hadhay iyo waxaad beenta aad sheegtayba kala da rasuulka ilaah ilaahu dambi dhaaf intaasaa lagaaga dhaafilaayo intaasaa kaaga filayn ba ilaahay qaala wuxuu yihi kacab fa wallahi baan ku dhaartay maa zaalu kamay suulin yu'anibunani inay canaananayaan inay canaananayaan xataa aradtu ilaa doonay oo arrintii bay ku badiyeen an arjaca inaan laabmo ilaa rasuuli llaahi sala allahu alayh wasalam fawkadi waa nafsi oo idhaha rasuulka ilaahi markii dhaweyd been baan kuu sheegaye cudurdaarkanaa laha ood marka nimanka cudurdaar sheegto ilaahay waa ka dhowray taase waa canaantii badnayd dee hareeraha kala galeen nin keliya maahayna waa rag bad oo intaa waxaa ku wada taas markaasuu qaala wuxuu uhi uma qultu lahum waxaan ku idhi hal laqiya ma la kulmay haada arrinkan waa waxaan uu isagu laba yimi weeye macii aniga macayga min axadin cid baa ujeedadu rasuulka ilaahay san aan idhi oo kale ku tidhi ma jiran waayo dadku ay badnaa dhowla sideetan bay kuwa hore ahaayeen dee amna cabdillahi ibn ubayi kooxdiisu mabay imane waa kuwo kale un iyaguna dee kollay kuwa kaba mid ahay hal laqiya haada maci ay aniga macayga min axadin adigu dee kollay mintu iska zaa-ido weeye halkan laakiin nakirada siyaqa nafyiga dhacday bay cumuum dee tansiis ukeenaysaa wax cid la kulantay ujeedadu oo intay rasuulka ilahi hadalkan ku tidhi isaguna usan ugu jawaabiyo ma jiraan qaale waxay hi nacam ha ladiyahu waxa la kulmay macaka adiga macaga rajulaana laba nin baa la kulmay laba nim waa laba nin oo kasoo horreeyey isaga qaala waxay yidhaaheen mitla ma qulta saa tihi wax cudurdaara maanaan lahayn rasuulka ilaahi ayidhi faqiila lahuma waxaa lagu yihi misla ma qiila laka dee rasuulka ilahi baa ku yidhi si adiga lagugu jawaabay oo kale ayaa looguma jawaabay qultu waaa qaala wuxu uhi qultu waxaa yihi man huma labadaa nin waa kuma oo yay kala yihiin taas buu markaasay dhahan qaala waxay dhaheen muraadat ibnu rabiicata alcaamiriyu wa hilaal ibnu umayata alwaaqifiyu labada nin bay magacaabeen isaga waa khasrin labada ninba oo aws weeye labada nin kada mid waxay dhahan waa muraarat bnu rabiicata alcaamiriyu bukhaari halkan muraarat bnu rabiic baa dhacday ibn cabdilbar oo kalena way soo naqliyeen rabiicata iyo rabiic labadaba inay labada wejba way soo naqliyeen alcaamiriyu nusqooyinka muslim bay dhammaan sana wada dhaceen laakiin culimadu waxay leeyihin meytani waa waham sawaabku waa maxay in la yidhaha alcamriyu caamiri waa reer caamiro oo kale iyo qurayshna way jirtaa nimankii kale reer bani caamir ee najdi degi jiray ee nimankii quraad ahaa dee ninkii laayay ee iga gawatay raggaasiya uu kaba mid ahaa baa jirta reer bani caamir adigu waa reer taasa waatii halkii fadaaila aynu kuba soo maray banu caamir iyo asad iyo kuwaas iyo tamiim iyana aynu kuba soo maray ninkani waa nin qurayshe waxay leeyihin sawaabku waxa weeye sharaxana uu idinkuba sugan yahay in la yidhaha alcamriyu bukhaarina waasaa dhacday alcamriyu oo waxa weeyaan waa reerkii camr bnu cawf la odhanayo quba degaya aws ayuu kaba dhashay ninkani waa alcamriyu sawaabku ee muslim bay laakiin nusqooyinkiisa sanani dhace bukhaari iyada alcamriyu baa dhacdo waa reer bani camr bnu cawf bal taas ba wey kolley hadal waxoogaa ina qorooyinka sharaxa u idinku suganya bal meel baa kolley wax yar jiraane sharaxa halkaa yar qabta aan eegay waa kan oo culimada way inkireenoo wahuwa qaladun bay yidhaaheen wuu soo yar waday qaadi ciyaad qaali qaadi koladu qaadi idlaaqana waa qaadiga ciyaade muxuu ihi markuu taa hore alcamriyu soo qaaday ayuu yihi wahuwa huwa sawaabu wain kaana alqaabisiyu qad qaala laa acrifu ila alcaamiriya oo qaabisi nin la yidhaaho ayaa wuxuu yidhi anugu caamiru baan meesha ku ogahay kaasi haba yidhahay me alcamriyu baa sawaaba marka cibaarada doonaya inaad saxno waxa weeyaan haddaa ila mitiin waxa ii taalla faladii gayruhu ljumhuuru asaxu waa cibaaro aan faysan eeg faladii gayruhu aljumhuuru asaxu waana cibaarada kaasoo isma haysata tarkiib ahaanba kale qaadiciyadu hadal kasoo naqlinaya waxaan u laabnay kitaabkii ikbaal lmuclim oo kitaabku kaba soo naqlinaya qaadiciyado cibaaradiisu maxay ahayd inay isagaa qaabisine wain kaana alqaabisiyu qad qaala laa acrifu faladii carafahu gayruhu marka carafahu baa meesha dhacsan aljumhuurna ma jirto kitaabka oo maxaa sababka noqonaya faladii kii carafahu uu gartay ay isagu hadduu leeya qaabisi anigu ma garanayo caamiru mooye kayrkii wuxuu garto alcamriyu ayaa asaxo ah ama sawaababada wey marka cibaarada waxa weeyaan faladii carafahu gayruhu carafahu way maqan tahay aljumhuurna meeshaan kaba saarayna faladii carafahu gayruhu asaxu waa hadalkii qaadiciyaade bal markaa taasi labada nin bay sheegeen iyo hilaal ibnu umayat alwaaqifiyu waa reer iyaguna badni awsa oo bani waaqif lagu odhanayay qaala wuxuu yihi waxaa odhanaya kacb bnu malik fadakaruu lii waxay ii sheegeen rajulayni laba nin oo saalixayni fiic fiican qad shahidaa xaadiray bedran dagaalkii beder joogay aya oo labada ninba wuxuu leya waa laba nin oo fiic fiican oo lagu dayan karo siuu isaguba odhanayo oo beder bay joogeen markaa beder dee kollay kalaamkana waxaa le kacb bnu malik waa daahirku suu yahay inay beder joogeenna isaguma joogina waa kan uga sugaya culimada rag kala duwana mashruucda xadiidka noqotiyo qolooyin kaba horreeyeyba oo aan tirada kusoo dirin badriyiinta way jiraan bal de tawdixul markaa kitaabka tawdix la idhaha sharaxa bukhaariye ibnu mulaqile iyo oo kale halkan wuxuu dhahaa khadaaba weeye arrinku maahay beder ma joogin waayo meel hore ustaan kuma soo yidhi laakiin de ayma kala duwan xadiidkii way nooguga sugan tahay ayma kala duwanna dee waasan dee bukhaari iyo keyrkiiba way sugan inay beder joogeen o bal waxaan leyna waa bedriyiin taasi waa mid fiihima iyaga fiigooda ay ku sugantahay iswatun iyo uswatun labadaba markaa labada wejba way baneeyaane dayasho la daydo oo macnaa waxa weeya waa laba nin oo fiifiicanoo dee mansilada weyn laho beder dadkii joogay kaba mid ahoo lagu dayan karo oo markaa waxay noqoteen markii hore waa kan lahaa in alaabma kuwa fikiray inuu rasuulka ilah dib ugu laabmo naftiisii beeniye wixii hore uu sheegayey markii hadalkii laga dayn waayey markaa bal wuxuu isiri markii dee labada loo sheegayna khalaas wixii baa kaba baabaayo ee labadaa ninba arrinka way laba qabaanba weye xagga badriyiintuna waa arrintaa aan sheegaya hore oo xaatib ibnu abi baltaca rasuulka ilaahay wuxuu ugu cudurdaaray isagoo cudurdaar ama loogu garaabay ayuu sheegtay iyagu se wax cudurdaar oo sheegteen ma jirto waxaana idi sameeyeen wax cudurdaara may sheegeen oo kolley farqiga udhexeeya labadu taasba weeye waayo waa taa dee iyaguba bedriin haddii barhkood ba iyagoo qisadaa xaadibiga soo qaatay yidhi maye nimankani beder may joogin oo kale iyo maye beder waa kuwana way joogeene laakiin de isaguna cudurdaar buu lahaa bal habayaan u toosnaanin be laakiin rasuulka ilaahayna uu yihi run buu sheego uu garaabay kuwana wax cudurdaaro ilahay may jirin bal markaa tan bay ahayd arrinta kale dee uswatuna kalay malaa ibnu tina waa uga yar horeeyeen tawdiix sheekhan kitaab sharxana sheegaya waa sharax bukhaari oo weyn oo dee kallay walow qeybta hore uu sharaxu aad u badan yahay walow marka dambe kallow iskaba gaabeed moodo de inuu iska shuraaxda isagaba bateen cayni iyo raggaasi kitaabkaa xaafid mooyaane arrinta ay dee marka dambe ay sharaxii hore si dee watiirada ay ku socdaanay kuma socon alow de imika la madbuceyo qadar baa lagu madbuceyo lix iyo soddon mujalad baa lagu madbuceyo ayaa wuxuu yidhaha halkan markuu cibaaradan qabanayay waa ataasi bilgayr waxaa ku sugan buu leeyahay horta bal dad dee markay waxa ay ku haystaan oo kale in dadkaa kale lagu sabro xaaladooda oo qoldi cid kula mid ay jirto naftii way sabirsiisaa markaasaa wuxuu leeyahay fa ina almusiibata idaa camat haanat musiibada hadday caam noqoto dee dad badan ay gaadhsiisanto keliga aanay kuu koobnayn dee way fududaanaysaa o waxaa kaa fududaynaya in cid kula wadaagsanaysa ay jirto arrintii inaad keli ku ahayn bikhilaafi ma idaa khasatay laakiin gaar noqoto ruuxu ay kuma kooban tahay cid la wadaagsanaysa oonu arkayaa jirin waxa weeyaan taas way sidee khansaha weynida la odhanaya saxaabiyad radia allahu tacala canha ardaha markii dambe way islaaftay markii hore dee waa waktigii jaahiligiina walaalkeed labadii waadna ay walaal ahayn walow ninkay dee aada ugu sii barooranaysa sakreed waa dadkaa baroorta malaa deetii calankaba usiday shicirkeedu badan yahay diiwaan dhan leh in wax nolol oo dhan ka wada tagtay markii dambe islaamka ayaa dib ugu soo celiya waxyaalo oo markii qaadisiya farteedii inanba lagu dilay iyadoo joogta iyado oo islaan gabowday ah ilaahay bay ugu xamdiday markaas halkaasna walaalkeed mucaawiya horeeyo haddana ninkii sakri la odhanayo dee ashcaartiisna ay maxfuud ay tahay riteedii badnaaye markaasa ahay walowlaa katrat lbaakina xawli calaa ikwaanihim laqataltu nafsiha shararkeedii kamida dumarka dee kuwa u barooranaya walaalahood badani haddaanay jirin waaban isdili lahaa mawjadada taas oo kale nooc sabirsiin bay u ahayd oo waxay leedaha waa taa waa layla qabaayo dee intaasoo dumara ayaa walaalahood la laayay ama taasoo barooranaya kuwaas haddaanay jirin badani de waxay ahaan layd macnaa waxay leedahay musiibadii haysatay tan baa iga yar fudaynaysa waana tan hadalkan aimadu soo qaadaan laakiin maxay soo qaadeen wuxuu leeyahay hadalkan uga jeedo wey wahada fi dunya mawjuudu adduunye markay noqoto ruuxaa sax dhibta waa lagula qaybsanaya iyo musiibada waa lagula leeyahay kaa fudaynaysa laakiin aakhira markay tahay taas waxba kama jira weye oo ilaah baa muxuu yihi walan yanfacakum اlyawma id dalamtum anakum fi lcadaabi mushtarikuun maanta de haddaa kol haddaad dulmi la timaadeen ina cadaabkii ku wada jirtaan waxba iima tarayso nina waxba kama khafayfinayso oo dhibta waa laila cadaaba yahay ruuxa cadaabkii kama fudaynaysa cadaabka waa kaa daran une dee walow aanay dhiman ahayn oonay noolaan ahayn haddana taasoo manaa ujeedadu markay aakhiro noqoto ee khaasatan markay noqoto dhib haysatay aakhiro waa cadaabkiiye wadaagsi la wadaagsaduu leeyay midna ma odhan iyo hebelba waa cadaaban yahay marka taasaa iga fudaydaysa taase laakiin waa adduunyada ayay tan keentaa waa hadalka ibnuqayim ba may waxaan ujeedaa ibnu mulaqib ba kitaabkiisaas de xadiidka markuu qabanay walaa xaafid in kaba mida uu soo qado dee ninka horreeya kaba soo naqliyo ibnu tim la yidhah raggii bukhaari sharxey ahaa bal markaasaa muxuu leeyahy dayashay noqotay markaa wax aan ku sabray noqoto qaala wuxuu yihi famadaytu waan iska socday markaa wixiiba ka baxay arrinkii u lahaa ma ku noqotay rasuulki ilaahay o ma isbeenisaa cudurdaar ma kama sheegataa aanan markii hore sheegan ayaa ka hadhay oo xiina dakaruumaali markay labadaa ii sheegeen qaala wuxuu yihi wanahaa rasuul llahi sala allahu alayh wasalam almuslimiina can kalaamina ka arrin adag de kolleyna waa dadka ahlalmacaasiya hinjiradii lagaba hinjiroonaye rasuulki ilaahay uu nahiyey muslimiintii la hadalka yaaba maaha xidhiirkii kaleme bal waa iskadaa xidhiir kaleme waa in lalaba hadlaba ayuha halaaatu saddexdan ujeeda kolley san bay ku dabdiyeen oo in la rafciyo walow maxalku maxal nasbiyo de waa ikhtisaas ahaan waa de anagoo de waxaan khaas yeelayaa saddexdan waxaan ujeedaa saddex dad eh waa isaga iyo hilaab iyo muraar iyo rag markaa muraara labadii nin soo maray ayuu rasuulka ilaahay nahiyey min bayni man dad dhexdood takhallafa canhu min bayni man a min duuni man weeye dadkii ka hadhay oo badnaaye ay beenta weliba in badan ay kuba dhaarteen kuwa dhexdood oo kuwa iyaga umu diinin lahadalkoodi iyo latacaamulkoodii annaga ayuu iyagoo naga soo soocaya isaga nagu annaga nagu khaas yeelaya ayuu hadalkii diiday waa musiibo adoode oo qaala muxuu yihi faijtanabana annaas waa dadkii ugu dhawaaye mid kasta amarkii rasuulka ilaahay baa la fulinaya ruuxu dhaqaaqaya o dee arrinkaa ka tabaabsanaya ma jirto muslimiintii fiic fiicnayd dadkii baa naga dheeraaday wa qaala waxaanu yihi tagayaruu way doorsoomeen oo lana anaga dadkuma dadka garanayni maaha haddii salaamtii aan kaa qaadayn waa ninkii dad asu jeclay o salaamtii kaa qaadahayn iska daa hadal kale ah maxay tahay dadkiiba dhulkiiba dhulkii maaha dadkuba dadkii maaha tagayaruu lana xataa tanakarat ilaa ay doorsootay oo li aniga fii nafsi alard ilah ba alla subxaana watacaala taa aayadda qur-aanka kuma sheegi doona inoo dambeeya kuma sheegay ilaa naftayda markay noqoto dhulkiiba uu noqday mid isbedelay weeye xaafid baa yidhah hada yajiduhu alxazinu walmahmuumu fi kuli shay xataa yajidahu fi nafsi ilaa ruuxa murugaysan dee shay kastaba waa helaayo marka wax kastaa kusoo celiliya ma wax kastaa wuxuu garanaya maaha marka muxuu yihi waaba kane fama hiya may ahaanin bilardi alatii acraf dhulkii aan kusoo koray aan deganaaye dhulkiiba ma ahaba dhulku dhul aan cidi la hadlahayn oon cidi salaam ahayn oo cidi aanay soo booqan ahayn oo cidi aan de waa arrin aad iyo aad adagoo kolley wax adag baa soo maray ilahayna markii dambe caadabadoodii wax fiican ugaba dhigay bukaari ba halkan wuxuu meel ku siyaadiye waa tafsiir kole dee dhawr meelood mala toban meelood buu kusoo arooriyay laakiin waa tafsiir marka uu joogo r marka walow iyadaba u googooyo meel kaba mid ah ayaa muxuu soo arooriyaa oo bukhaari kuma yimi ma min shayin ahamu ilaya an amuuta falaa yusalii calaya rasuul llahi sala allahu alayh wasalam aw yamuuta faakuna min annaasi bitilka lmanzila wuxuu hi wax iiga murugo badnaana ma jirin inaan dhinto oo dee iyadoon xaaladu ku jiro rasuulka ilahay ugu tukan waayo haddaan dee saa kuba dhinto iyo in rasuulka ilahay nu dhinto dee ina koladii waxay damboo soo degayaa ma jirtee aan weligayba dadka dhexdooda taa ahaado cid ila hadlaysa iyo cid aan la xidhiidhaya aanay jirin labadaasaa iguma daraa waxaan kama fikiraya igu hami badnaa oo in ama anigu aan dhinto rasuulka ilahay ugu tukan waayo salawaat ullahi wasalaamu caleyh ama rasuulka ilaahay intuu dhinto iyaday weli xaaladu see tahay oo weligayba aan saa aan sidaas aan ku jiro taas wax iga muruga badnaa may jirin waa lafdi bukhaari falabisna calaa dalika hamsiina laylatan konton habeen baanu sidaa ku jirnay waa ilaa maalintii ugu de ugu dambeysay weeye walow dee iyadoon kontonka dhammaan amar kale oo arrin kale ay timi fa amaa saaxiibaya labadii labadaydii saaxiib fasakaana way khuduuceen waqacadaa fii buyuutima labadoo ka waaweyna way ahaayeen aqaladoodii bay iska fadhiiseen yabkian iyagu soo bixid way daayeen gurigoodii bay ku hadheen bal mid dee cuntaday daayeen oo wax kastay daayeen oo way fadhiiyeen halkaasay fadhiisteen iyagoo oodaya wa ama ana anigu fa kuntu waxaan ashabal qowmi ragga saddexdaa ninka ugu da-yar baan ahaa wa ajladahum ninka ugu xoog badanna waan ahaa fa kuntu waxaan akhruju midbaxoo fa ashhadu salaata salaadaan tegaya dadkii baa la tukanaya waa dadkaa aanu dadku garanayaba aanay koladan cidna salaam ahayn waaduufu waan wareegayo fil aswaaqi suuqyada dadka iyo meelaha wax lagu kala iibsanayo walaa yukallimunii axad ruuxna ilama hadlahay arrin aada u adag way wa aati rasuul اllahi salى اllahu alayh wasalam rasuulka ilaahay baan u imanayay fausalimu calayhi waan salaamayay walxaal huwa fii majlisihi meeshiisii bacda salaad salaada markuu ka baxalkii uu fadhiisan jiro dee waa masjidkii isagoo kuma sugan faaqulu fii nafsi salaam la qaadayaa ma jirte waxaan odhanayay hal xaraka shafatay talow dibnihiisa ma dhaqdhaqaajiyey biraddi salaami habla dee balaatanna waxaa ku keenaysay aada isha ugu mumudaynoo rasuulka ilaah aada ugu fiirsanahay de haddii aada ugu fiirsanayo dee haymadii baa jirte markaasaa soa talow dibnaa miyuu dhaqdhaqaa ma jirta dhawaaqe dibnaa ma dhaqdhaqaajiyey biraddi salaami musalama uma usallii waan tukanayay qariiban minhu meel ku dhow wausaariquhu nadara ay anduru ilayhi fii khufya kolba isagoo salaadii ku jiraan dee isha ilqodha kama eegayayo macnaa waa anduru ilayhi bidarfin khafiyin taas weeye oo macnaa waa irtifaat ama irtifaatku maa wejigiisii uu dalbaye dadbaye laakiin dee ishuu yarduwaye oo waa musaaraqatu nadar kalayna dee xadiidka tahiyada nooguma sugan de waa irtifaat dee horena waan usoo mariyo dee musaaraqadana salaadii ma burinayse wasaariqu nadara macnaa si hoose rasuulka ilahi intuu bal ayaan kama isha ama ilqodha kama eegaya faida aqbaltu calaa salaatii salaadayda xaggeeda markaad u jeesteen qaabilo eed xagga salaad eeg nadara ilaya rasuulka ilahi uu soo eegaya waida iltafatu naxwa irtifaat baabaan ka jiray markaan xaggiisa dayada acrada cani waa iga jeedsanaya xataa idaa daala dalika markuu dheeraaday arrinkaasi calaya korkay oo min jafati lmuslimiina muslimiinta goyntooda ay gooyeen adee waa rasuulka ilaahay xubigay uhayeen waa halkii laakiin maxaa jirta rasuulka ilaahay amarkii iyo nahyigii bay qaateenba ayaan mashaytu socday maalin xataa tasawartu ilaa aan fuulay oo dusha ugaba baxay dusha waayo jidaara xaaida abi qataadata saxaabigii abu qataada la odhanaya ribce oo ay isla reer ahaayeen ama xaaris ibnu ribce oo bustaankiisii albaabkiiba kabuu garaacin dushu ilaa gidaarkiisiibuu soo fulo oo kaba soo dhacay waxaana sheekhu leeyahy raximah llahu tacaala xadiidku wuxuu daliil u yahay ruuxu ama insaanku inuu galo ninkii saaxiibkiisa ah ama kii xigtadiisa bustaankiisa ee uu isku hadlaynaya buu leeyahy aladi yadillu calayhi yadillu yaadyadaama u aqriyan cidiina sharaxaysata kallay daalku u karsiisan yahay maha yadullu calayhi dee sideedna waa u wada qoranya oo cid tusaya maaha waa yadilu min alidlaal weeye ama yudilu baabana odhanaya min alidlaal oo waa isku hadlayn iyo taas oo kale u dee isku hadlaynayo oo yacrifu anahu laa yakrahu dalika uu garanayo inaanu taa diidanayn idalaantiisa inuu soo galo laakiin shardiga muxuu kaba dhigay inaan meesha haddee dumar oo kale makshuufi aanay joogin taas oo bal matalan jaanibkaa lagaba aamin yahay markaasaa muxuu yihi wahuwa bnu cami waa in adeerkay kollay in adeerkii ruma maahay laakiin reer bani sali bay isku yihiin waa xabadnaas ilaya dadna kon ugu jeclaabuha aad bay isu jeclaayeen fasallamtu calayhi waan salaamay fa wallahi baan ku dhaartay maa radda calayhi asalaam ana waa dee iyagana rasuulka ilaahay salawaat ullahi wasalaamu calayh ilahay siday uma adeecayeen oo ciddii ay jeclaayeen iyo qaraabadood iyo taas oo kale dee markaa daacada ilahiyo daacada rasuulka kama wada horreysay kuwan xaqooda haddaba salaamtaygamu qaadin dee rasuulka ilaahay baa yidhi hasalaam hala hadlina xadiiskuna ta inoogu suganba waxa weeyaan bal fawaa'idiisa kollay halka dambe waxba kuma orne in dee ruu horta wuxuu leeya anahu la yusalaamu cala lmubtadacati wa naxwiha inaan laba salaam ahayne ee ta muhimkaa sugan waxa weya salaamtu inay hadal tahay waayo rasuulka ilaahay muu odhan dee salaamtooda ha salaamine hala hadlina buu yihi hala hadlina buu yihi marka salaamtuna waa hadal oo ruuxii aad markaas dee waa salaabta waa adalo markaa wuxuu leeyahay hadduu ruuxu dhaarto uu ku dhaarto inaanu hebel laba hadlahayn oo uu salaamo ama salaamtii uu ka qaado dhaartiisii way buraysaa dhaartiisii way jabaysaa kafaaradii waa lagu yeelo macnaha wuxuu ku dhaartay hebel inaanu laba hadlahayn waxay iska jirtay kolkol dee dhaarta oo kale niyo waa lagu khaas yeeli karaa oo hadduu markan uu dhaaro niyu leeya hebel lama hadlayo niyeysanya wixii aan salaam ahayn niyadiisii waa leeyo niyada waa lagu khaas yeeli karaa khaasatan waxyaalahan aymaanta oo kale iyo waa lagu khaas yeeli karaa waana masalo kaleo haddana dib uu usoo qaadi karo halkan maanu kuma dhigana laakiin haddii arrinku ay tahay uu idlaaqay salaamtuna hadal bay noqonaysaa waayo rasuulka ilahay markuu hadalkii diiday salaamtuna waa tad ku jirto lagama qaadaya rasuulka ilahay baa aynu soo aragnay inaan horta dhawaaq la maqlaya aanu dee ka muuqaadin salaamtii baanu odhanaynaabee markuu iga qaadi waayo faqultu la waxaan ku uhi ya abaa qataadata anshuduka billahi ilah baan kugu dhaariyey ana wa asaluka billahi weeye asaluka allah ilah baan kugu weydiisanaya waslu min anashid wahuwa sawt ama rafcu sawt hal taclamanna ma ogtahay anii uxib اllah warasuula war ilaah iyo rasuulkiisiilaan jeclay munaafiq aanan ahayn kaafir aanan ahayn ilah iyo rasuulkiisaan jeclay ma ka warhaysa qaala wuxu fasakata u aamusa facudtu waan laamayo fanaashadtu haddana munaashadadii baan ugu celiyo ilaah baan kuba dhaariye ma ku weydiisay arrinkaaso fasakata u aamusay facudtu markii saddexaad fanaashadtu faqaala wuxuu hi allah warasuuluhu aclam marka ilah iyo rasuulkiisa ayaa og buuli kan kolle qoladii shuraaxdu sheeku maqaadicyaad buu kaba soo naqlinayaan waxay leeyihin waxaa la arkay abaa qataada waa say kuba xambaarayaan inaanu hadalkan allahu warasuulu aclam inuu isaga kula hadlo ha maqashiiyo dee taasi inaanu ula jeedin oo n inuu la hadlo waa loo diiday hadalka waa yihi isagoo dee bal waxa weeye wixii uu ictiqaadsanaa u muujinaya isaga aada ulama jeedin walow dee isaga uu kaba soo saaro wuxuu leeyahay hadduu ruuxu dhaarto ilaahayba lama hadlayo uu waxweydiiyo allahu aclam isagoo isaga inuu maqashiiyo ula jeeda xisiga waa imanaya iyadna waa kalaamun waa la hadalkii laakiin tan kuma yidhi waxay ka dhigeen si waxaan u taha adigo ixtimaal kalaa jiro oo in laba yidhaaho waa siay halkana bacda shuraax yidhaahaan ixtimaal kale oo aan idhaahnaba dee kalaamka rasuulka ilah waa kalaamkan isaga un siiyo in isaga soo dhaweyni uguma sugan tahay kaasba weeye salaamtii baa soo gelayso hadalkii kalaa soo gelaye laakiin kalaam idna kan oo kale de waxa weeyaan inuu isagii bal yar furfurto oo hadalkii weheshado tan uguma sugnayn kalaamkii aan unsiiyo waxyaalahaasi uguma sugnayn hadalkii kii laysu diiday ma soo gelaya taa lama yidhahdo waa ixtimaal bacd alculamaa ay yidhaaheen sharax laakin taasa idinku sugan fafadat caynaayo markuu saa yidhaha waan ilmeeyey buuti watawalaytu waan jeestay xataa tasawartu kadibna ma doondoona ilaan jidaarkii dusha ugaba baxon gidaarkii kala dhacay fabayna waqti ana anigu amshi aan socdo fii suuqi lmadiinati madiina suuqeedii aan socdo idaa waaba xumbaaba igu soo keliyey weeye oo waa sidee fajaa aan uba arkay nabadiyo waa kuwa dee dhulka beerta weeyaan oo mid nabadii ahli shaam horeynu koley malaha salabiyo kaleba kuu soo aragnayba waa niman bay ahayd shaam deganaayo iyagu ku shuqloonaa filaaxada iyo dhulka beeritaankiisa dhulkay beeran jireen raashinka usoo go-ana madiina iyo way keeni jireen iyagoo usoo iib keenay kollay nasaarana qolooyinkaas hore way isagaba badnaayeen haddaba nin kollay nasraaniyona waa ahay nin nabadiyo kuwa dhulka qota ah oo min nabadi ahli shaam ambaadii ahli shaam kaba mid a oo miman duurkii kaba mid aha qadiima laba yimi biacaami cunto yabiicuhu bilmadiina cunto uu isaga dee cuntooyinkoodiia ayuu madiina keenay si ugaba iibiyo ninkaasu baabad arkay suuqiina uu joogaa de waa kan suuqa iska maraya cidiyaane laba hadline yaqulu ninkaasoo ku qawlaya man yadul calaa kacb bni malik war kacb bn malik ya itusa kacb bn malik qaala wuxuu yihi fadafaqa naasu dadkii baa waxay bilaabeen yushiiruuna lahu ilaya isna suuquu jooga inay farta igu fiiqayaan oo yushiiruuna ay ishaarayaan lahu isaga ilaya xaggayy xataa jaani ilaa uu yimid fadafaca ilaya wuxuu ii dhiibay kitaaban waraaq min maliki kasaana boqorkii reer kasaan uu soo diray kasaanna markaa barkood waa jabalat ibn laheb baa markaa wana xaris ibn abi shamir ba yidhahde adigu waa nimankaan asaasinada la odhanayay carabtii reer shaamna madaxda u ahaa ama boqorkaba uu ahaa walow ay raacsanaayeen reer ruub nasaarana way ahaayeen ninkaasaa waraaqay soo diray qaraabo guud oo fogina way ka dhaxaysaa ansaar weeyaan oo nimankaan asaasinada la odhanayay dee waxa weeyaan ansaar waxa weeye waa dadkii iyagoo waliba isku reera ayay ka yimaadeen waa markii marib ama sadigii sadigii marib dumayo xaggaa nasabkay kuba kulmaan iyagu halkaa dambey kuba kulmaan ansaar markaa iyaga ee waxba ka dhexeeya kasaan wa kuntu waxaan akaatiwan waraaqdi nin qoraad ahaa wa aqriya naafo qara'tu waan aqriyo kitaabkii faidaa fiihi waxa kuma sugan ama bacdu fainahu shanii qad balaqanaa waxaana soo gaadhay ana saaxibaka oo ama bacdu waa de waa isticmaal guud oo la isticmaali jiro malaa dee horeba loo isticmaali jiray fainahu qad balaqanaa waxaana soo gaadhay ana saaxibaka rasuulka ilahay buu jeedaa qad jafaaka inuu ku gooyo saaxibka walam yajcalka allahu ilahay kuma yeelin nin macruufana waa mashhuura oo nin shaaciro kulle waxaa la arkaa iyagaba inuu qabla islaamiga uba tegay sida xasaaniya ay uba tegi jireen oo dee shicirkiisa iyo unaba tegay walam yajcalka allahu ilahay kuma yeelin bidaari hawaanin waa daar lagugu fudaydsado walaa madiicatin iyo meel xaqaaga lagu dayaco madiicatin iyo madiicatin labadaba way kuma dabdiyeen macnuhuna waxa weeyaan imaka waxa weeye oo ilaahay kuma dhigin fii mawdicin waxaalin yudaacu fiihi xaquka wey meel adiga xaqaaga lagu dayaco lagu garan wayo in la garan waayo ma tihid in la dayaco ma tihidba muxuu yihi falxaq bina na soo gaadh anaga na soo haleen wasika waanu ku kaalmayn ku caawin weeyaan oo dee adigo anaga na soo haleen kolleyna waa nin boqora oo dee waxa weeya war taas weeye isagii buu ku yidhi nawasika waxnaa nushaarikuka fi ma cindana weeya naxnu wasika waqaal markaasoo dee wixii adigu anagu agtayada kuma sugnaa kulle maha wuxuu dee u magacaabay ma jirteen qaala wuxu uhi faqultu waxay uhi xiina qara'tuha markaan aqriyay wahadihi ayضa min albala tana imtixaankumay kaba mid tahay fatayamamtu fatayamamtu lafdiga bukhaarina waa hawaana isla macne misqooyinka laakiin san baa dhacdayo waa tayamamte waxaan u qastay oon u qastay oo waraaqdiina waa wada biha ay markii hore kitaab bu ahaa lafdigu waa mudakare laakiin imaka waa macnaheedii oo xaggii saxiifadii weeye waa saxiifadii iyo waraaqdii hadalkaasi ku qornaa tanuura waa meesha makbaskee lagu dubo dee wax fuuq khubsiga laguma dubo fasajartuha biha waan kuba shiday tani waxay tilmaamaysaa kollay imaamkiisii xooggalaha jacaylku ilaah iyo rasuulkiisiiba jeclaa xaaladan uu kuba jiray ninka caynkaas iyo duruufta haysatay marka weliba san oo kale cardi u yimaado ruux duruuftaasoo kale haysoon idinla hadlahayn oon la xidhiidhinahayn min oday oo mansilo laho dee magacna lahaa bal magacaa dee looguma yeedhayana lahaaba de taasoo kale kollay ruuxii aan iimaan aada iyo aad u adag lahayn wax dee uu kuma fidnoobay ahaan layd wuxuu yidhahaa dhibtan baad kaga baxdiiday inuu tago ee iyadoy taa tahay oo dhibtaasi haysato cid salaamaysaana aanay jirin cidda u yeedhaysaana kollay dee cid waxa weeyaan marka la eego adduunye ahaan iyo magac ahaan dee cid u garanaya inalena ma ahayd oo ninkaa madaxda ah waa kaa diintiisii isagoo ku dhegan rasuulkiisa iyo dee ilaahayba jacaylkoodii ayuu tiina dabkii kuba shiday irtana imtixaan bay tahay waayo waxaa fasaad iyo waxaa hataa markaa waxaa la arkaa islaam nimankiisa inuu kuba aqbalilayo onu ku qasbeen kumuu qasbeenna inuu gaaloobayo taase laakiin s isaga laakiin dee diintiisii ayuu kaba doorto an yakuna allahu warasuuluhu axaba ilayhi mima siwahumani markaasa maxaa dhacay intii arrinta dhibaatadii intii kumay joogsan xataa idaa madat markay tagtay arbacuuna afartan min alkhamsiin markii afartan habeen ay socotay wastalbasa uu raagayna dib dhacay alwaxyi waxyi iyaga ku tacalluqsan dee waxyii kale waa soo degayaaye idaa waaba rasuulu rasuulillaahi sala allahu alayh wasalam xunbaaba igu soo kediyey rasuulkii ilaahay rasuulkiisi waa nin uu soo diray rasuulkii ilaahay oo magaciisa laynooma sadaqdan yaatiina i imanaya faqaala wuxuu yihi ninkii baa yihi u yimi ninkii baa isagaba ku odhanaya oo wuxuu ku yihi ina rasuul llahi salى اlahu alay wasalam rasuulka ilaahay yaamuruka wuxuu ku amraya an tactazila muraatak haweeneydaada aad ka dheeraatid haweeneydaada aad ka dheeraatid waa haweeneydeed inamadiisa wada dhashay saddexaynan iyo dhashay bal taa inaad kaba dheeraatid qaala wuxu uhi faqultu waxaa ihi ualiquhaa ualiquhaa miyaan fura oo rasuulka ilahay ma inuu anfuru amraya maada afcalu maxaan sameeya qaala wuxu uhi laa may e furan kuma laha bal ictazila ha u dhawaanin ha u tegin ka dheero fala taqrabana hawaatin ha u dhawaana qaala wuxuu yihi faarsala waan u diray rasuulki ilaahay salawaat ullahi wasalaamu calayh ilaa saaxiibaya labadaydii saaxiibi mili dalika iyagana taasoo kale ayaa loo diray qaala wuxuu yihi kacb baa odhan faqultu lmaraati haweeneydii baan ku yihi ilxaqi haleel biahliki reerkiinii qabo fakunii noqo cindahum iyaga agtooda iyaga la joogo xataa yaqdiya allahu ilaa ilaahay xukminayo fi hada alamri arrinkan ilaahay bal intuu geesu ridayo waxaana xadiidka inooguba sugan lafdigani ee sariix kuma aha alaaq iyo furid kuma aha ee waa kinaayo ruuxa hadduu haweeneydiisa ku idhaha reerkiina qaba ama reerkiina haleelo ula jeeda alaaq niyeysan yahay alaaq bay noqon haddii laakiin aanu ula jeedin ma noqonayso rasuulka ilaahay ba haweeney ee u mehersanayd uno markaas waa ilxaqi biahliki furidna way ahayd tan oo kale furid may hayn oo dalaaq uu niyeysan yahay reerkiina qabo oo marka waa alfaadaha kinaayada ee xagga dalaaqe niyo un dalaaq ku noqda haddii aan niyadu jirin niyo dalaaq jirin aan noqon ahayn oo aan dhacahayn oo dalaaq kuma dhacayo saas buu ku yidhi qaala wuxuu yihi haweeneedu way tagtay gurigiisii ka tagtayba isagu waa iska kaxeeyey inay lama odhanoo rasuulka ilaahay mu amin guriga inay ka baxdo oo guriga ha u dhawaanin buuliyada hataaba minun laakiin isagii baa doonay malaa dee wax kasta waa ninkaa dhalinyarada adigu waa iska fogay qaala wuxu uhi fajaءat imra'atu hilaal ibni umayata hilaal ibni umaya ayaa timi rasuul اllahi salى اllahu alayh wasalam iyagana amarkii markuu gaadhay faqaalat lahu waxay ku tihi ya rasuul اllahi ina hilaal bna umayata hilaal ibna umaya shaykhun waa nin odayo daayicun dayacan wuxuu u baahan yahay ciddee u shaqaysa laysa lahu khaadimun khaadimna ma laha oo nin khaadimna ma laha waana oday aan wax qabsan karahayn fahal takrahu miyaad nacaysa waa haweenaydiisii an akhduma inaan u shaqeeyo dee uma dhawaanayo taasoo amarkii waa la wada fulinayaaye ee laakiin miyaad nacaysaa bay ku tidhi rasuulka ilaahayow inaan u shaqeeyo waan adinkaa odaygaa dayacan be daa'ica ah aydiin dayacan markaasa rasuulka ilahi wuxu uhi qaala laa may walakin laa yaqrabanaki laakin yaanu kuu dhawaanin ma nacayo taas waad la joogi kartaa u shaqeeba laakin yaanu kuu dhawaanin faqaalat waxay tii inahu isagu wallahi baan ku dhaartay maa bihi ma sugnaanin oo ama inahu shani wallahi maa bihi kuma sugnaa waa bihilaal xarakatu dhaqdhaqaaq ilaa shay dhinaca iyada waxaasi de maalintii bay kaba hadhayo xaraka iyo dhaqaaqu shay uma dhaqaaqa uma sugnao wallahi baan ku dhaartay maa zaala kama suulin yabkii inuu ooyayo mundu wakti laga bilaabo kaana min amri ma kaana ilaa yawmi hada waa afartankaa habeen oo hinunbu ku jiraabo dhaqdhaqaaqu meel kale u dhaqaaqiyo wax kale feker kaleba kumaba jiraan arrintiisu waa taasba qaale wuxuu ihi waxaa odhanaya kacab faqaala lii bacdu ahli ehelkayga barhkoodba waxay igu yidhaaheen waa dadkii malaa dee waxaa laga yaabaaba ama dad aanu iyaga dee khusayn shabiganoo dadkii aada uguma dhawaa ama dad aan dee arrinkii dee rasuulka ilaahina igii qaadan oo dee dad ehelkiisa ha kaba mid noqdeen adigu bal dad baa ku yidhi law ista'danta haddaad ka idan dalabto rasuul allahi sala la ama dee kaba idan dalbi lahayd haddaad dee wa way ubadhigayaan rasuul allahi sala allahu alay wasalam fi imraatika weynilahayd macnaa way fiicnaan lahayd rasuulka ilaahay inaad weydiisato idan weydiisataa weynilahayd oo inay kula joogto kuu khidmayso bal taas buu yihi faqad adina waa u fasaxay limra'ati hilaal ibni umayata an takhdumahu hilaal ibna umaya haweenaydiisii inay ushaqayso rasuulka ilahi weynmay macnaa waxay leeyihin ba adoo rasuulka ilahi intaad u tagto bal idan weydiisaa taasi way fiicnaan lahayd way mudnaan lahayd qaala wuxu uhi kacab faqultu waxaa i laa asta'dinu fiiha rasuul allahi sala allahu alay wasalam anigu rasuulka ilaahi iyada ugama idan dalbayo wamaa yudrini maxay ogeysiinaya maada yaqulu rasuul llahi sala allahu alay wasalam rasuulka ilahi wuxuu igu jawaayo wax cid ay ogeysanaysaa ma jirto kama warqaba buu leeyahy rasuulka ilahi wuxuu odhan doono ida ista'dantu fiiha haddaan isaga kaba idan dalbo walxaal ana rajulu shaabun isagii la mid bay nin dhalinyaraan iyo nin xooga wax qabsan kara bal geesi kalena waxyaalo kale aan nooga aaminahayn anoo ninkaa dhalinyarada ah rasuulka ilaahay haddaan kaba idan dalboon haweeneydeedi uga idan dalbo wuxuu igu jawaabay maxaan kaba garanaya yaa i ogeysiya buu leeyahy ma ogi qaale wuxuu uhi siiba iyadna gurigoodii kuma tagtay falabistu waxaan ku nagaa bidalika cashara layaali toban habeen baan haddana xaaladaa dambe ku jiray waa iyadoo dee aad haweenaydii malaha wehelka u yar ahayd wuxu yar qabanaysayna ay ka tagtay gurigii waa kaa ku hadhay keligii cidima salaamayso cidi lama hadlayso waa arrin imtixaan weyn fakamula lana waxaa loo buuxsamay saddexda xarakana minta way ku banaan tahay kamala kamila kamula adigu waxaa anaga noo buuxsamay hamsuuna laylatan konton habeen min xina laga bilaabo waqtigii nuhiya la naahiyey can kalaamina hadalka yaga qaala wuxuu ihi uma salaytu waxaan tukaday salaata alfajri salaadii subax subaxa hamsiina laylatan subaxdii kontonka habeen dee habeenkii kontonaad subaxdiisii ayaan ku tukaday calaa dahri beytin aqal korkii oo min buyuutina aqaladayada kaba midaan kuma tukaday kollay tawbadna waxay soo degtay habeenkaas suluskiisii dambe oo saxiixa bukhaari baa waxaa kuba sugnaa rasuulka ilaahay umu salamo gurigeeduu joogay umu salamana aad bay arrintana ula socotay ugana warwaraysay bal dee kacab baa wuxuu ihi waxay kaanat macniyatan bisha'ni aad bay ugu ihtimaamaysay oo taas oo kale rasuulka ilaahay baa deeta wuxuu ihi yaa uma salama tiiba calaa kacbin umu salamo waa laga tooba aqbalay kacbo markaasay tiri maka cid mau diraa tui may dadka ay murdaseejin oo dee waktigaa waa habeen weli waaguma berin inta habeenkii kaba hadhay dee dadkaas soo ururi way soo buuqi inay dhamaanba xubbigi wayhay dee arrinkan unbay fulinayeenba markaasa dee hurdada idiin diiday habeenka inta ka dambaysa ukaadiguulo markaa rasuulka ilaahay markuu salaadii subax tukadu dadka u sheegay fa bayna waqti ana jaalisun anigoo fadhiya cala alxaali xaalkii korkiina kusugan alati horeyna usoo sheegnay alxaalna macna ahaan waa muanas lafdi ahaanna waa mudakar waabatan allatii xaaladaasoo dakara allahu caza wajala mina uuna sheegay ilaahay xagga yaga kaba sheegay waa aayaadka inoo dambeeyo waabatan dee macnahoedna qad daaqat ay cedhiiriyatay calaya nafsi naftayda ay igu soo cedhiiriyatay wadaaqat ay cedhiiriyatay calaya korkayga alardu dhulkii bimaa raxubat maadu waa masdariyo sababi ruuxdiha maca ruuxdiha dheba saacadeedi iyo ballaadhkeedi iyaduu jiro iyo haddana waa ruuxa cid la xidhiidhaysaaba aanay jirin igu soo cedhiidiyatay oo dhulkiiba waasaca ahaa uu igu cedhiidhiyomay nafteedna ay kuga cedhiidhinto saa kuma fadhiyo salaadii subaxna uu tukaday ayaan samictu maqlay sawtan saariqin mid dhawaaqay qayriyey dhawaaqioo awfa u baxay calaa salci waa dee iyagu xubbigo iyo markii alla markii ay maqleen rasuulka ilaahay ay ka maqleen bacda salaati alfajri aayaadkii iyo in tuubadu soo degtay ayaa ninkani wuxuu dee raagsaday inta uu gaadayo isagii uba tegayo wuxuu ku cararay buur salci xaggeed buu u cararay buurtaa malaa ka dhaweyd gurigii buurtii buu dusha ugaba baxay waa si hamigan haysay dee bishaaradii horta ay uguma gaadho in faras fuulay isagii baa sawdkii baa kaba dheereeye samictu waxaan maqlay sawta saariqan awfa u baxay calaa salcin yaquul ninkaasoo le ku qawlaya biaclaa sawti ya kacbabna malikin ya kacbabna malik haddii la yidhaha bada la damiyada dhima laha kacb ibnu malikow abshir taas bishaarayso isagina waa fadhiya xaaladaasu ku jira qaala wuxuu ihi fakharabtu waan dhacay saajidan xaalani waa sujuud shukri buu uba dhacay sujuud shukri buu uba dhacay oo dee tayada inooguba suganna waxa weeye kollay aymada qaarkood baa sujuudan dee ama diidi jirayba taas oo kale laakiin shaafici iyo qolooyinkii kale dee qowlkiisaba lamidka ahay mamaalikna laba riwaayo mid ahaan bay kaba soo naqliyaane ruux haddii nicmo muuqata ay u timaado ama balaayo iyo dhig weyne ay kaba daafacanto in dee ay mustaxab tahayba jidaysan tahay inuu sujuud keliyo fardiyaa weeye salaada dhexdeedna lagulama yimaade maaha sujuuddii dee tilaawo iyo lamid maahe inuu sujuudo iyadoo ilaahay uu nicmada dee uu siiyey ugu shukriyayo ama balaayada u ka daafacayo noo nicme adigu sujuud baanu dhacay wacaraftu waxaan gartay abshirtaase am qad jaaa farajun ninku markii dambana waa soo socday isagoo intaale in kacban bashir kacban cibaaro saasa lahaayoo ku dhawaaqaye markaasaan gartay an qad jaaa farajun inuu faraj yimi faraj ilaahay xaggi uu kaba yimi ayaan gartay markaasuu qaala kaley weli dee waa inoo yar dheertaa qisadadeed faadanina aan ku joojina balcaawan allah subxaana watacaala alaa alam سبحانك اللهم وبحمدك أشهد أن لا إله إلا أنت أستغفرك وأتوب إليك اللهم